Beeralayda ay beerahooda biyaha ka baxeen ayaa ka cabanaya cayayaan kala nuuc-nuuc ah oo saameyn ku yeeshay beerihii ay beerteen waxaana ay sheegeen in beeraha qaar ay beeran yihiin soddon maalmood halka kuwa qaarna ay sii marayaan siddeetan cisho balse cayayaan uu faro-ba-an ku hayo Siid Nuur Ibraahim oo ka mid ah beeralayda tuulada Maandheere ayaa reediyo Isnaac u sharxaya nooca cayayaanka aafeeyey beerahooda beeraha maanta tacabnay waxaan ku tacabnay digir geley sisin yaanyo qaarkood geleyda waa fakatay waa badbaadi qaarna waxaa ku dhacay cuncun iyo gubato cuncunku wuxuu yahay mid gunguno oo cagaaran iyo mid oo dawfiiq ah ayaa sisintii naga haayo iyo qaar kale oo ah dhul socod la dhahaa ayaa geleydii iyo digirtii naga jaraawo beeraha way kala yihiin mid doomayo midna godwaay midda godka haddana tacab waxay ay jiraan soddomaad ilaa iyo afartamaad midii horeysin lixdamaad iyo siddeedmaad kala ordoosaa maadaama hadda kuwa cudurka haya waxay yihiin kuwa soddomaadka ah oo hadda la taacbay digirta iyo sisinta iyo yaanyadaba cudurkaas wuxuu u badan yahay sida haweenkii u badan yahay haddaa uraxsoo kulaata xoogaa meel oo galgalaa laakiin haweenkii cunugu zaa'id uu yahay wallahi aniga hadda qur'aan ayaan ku tacaalnay hadda kuwadnaa waan wax kaloo hadda ohayn oo ku awoodna ma jirabo waa jiraa ninkii xoogaa tabar ohaayo in wax kusoo gadsantos ay kububsado waa buuse kii tabar hayninna diinta ilaahay ku kaashtawa qur'aano iska geystawa wasaaradda beer waxaan ku codsanaya inay naga soo gaaraan gunugunoogaas iyo cudurkaas naga haayo koortageedii sida daawooyinka iyo wixii lagu buufi lahaa haamooyinkii lagu buufi lahaa inaana siiyaan haddii ka heli karno Beeralay badan ayaa xilligan ka cabanaya cayayaankan ay sheegeen in uu u badan yahay xilliyada habeenkii iyadoo aysan jirin sumo tayo leh oo wax ka tari kara cayayaankan beeraha waxyeeleynaya waxa uuna intaasi ku daray dhammaan dalagyadii ay beerteen inuu dhibaateeyey isagoo ka codsaday wasaaradda beeraha Hirshabelle iyo maamulka gobolka Shabeellaha Dhexe in ay la soo gaaraan sumaha beeraha iyo haamihii ay ku buufsan lahaayeen